alxamdu lilah hanaaءu lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala اllahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa suurat alaaq darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat alaaq waa suuradda lixdan iyo shanaad aayadaheedu waa toban iyo laba aayadood suurat alaaq madaniyatun weeyaan suuraddan aad waxay uga hadlaysaa arrimaha qoyska labada isqabta waxay ka hadlaysaa axkaamta dalaaqa dalaaqa wanaagsan ee habboon iyo midka aan habboonayn way ka hadlaysaa dalaaq sunni ah iyo mid bidciya baa loo kala yaqaan waxay ka hadlaysaa ciddada dumarku galaan iyo in la dabdiyo iyo inaan nasabku isku darman iyo inaan gabadha ciddada lagu dheerayn iyo in xuduudda ilaahay la ilaaliyo dalaaqu marka hadda waa furniin xalaal midda loogu cara badan yahay ilaahay xaggiisa waa dalaaqa le furniinka waa shay bannaan dadkaan isqabay hadday isku dhibtoodaan sharcigu waa inuu xal u sameeyo ay ku kala haraan sidaas iyadoo ay tahay taa-un baa loo jeedayay laakiin intii laga maagan karo ama laga maarmi karo waa in laga maarmo waxaa xadiid tilmaamaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibliis baa carshigiisa iyo sariirtiisa wuxuu dul saartaa biyaha badahaas uma yabcadu saraayaahu ciidamada sahanadu diraa badweyntaasuu kuu fadhiyaa fa adnaahu minhu mansilatan ninka ugu dhowaansho badan mansilada oo ugu darajo weyn dad kuwa ag fadhiya ugu jecel yahay acdamuhum fitnatan kan ugu fitno badan wey ummadda soo fidneeya kan sharka u badan ka soo shaqeeya baa ugu dhow mid baa u imaanaya yejiu axaduhum markaasuu dhahayaa facaltu kadaa wa kadaa waxaas iyo waxaasaan soo kharbuday oo soo sameeyey markaasuu dhahayaa maan sanacta shay-an waxba maadan samayna naga tag waxaas wixii aan rabnay maahay dhac iyo dil iyo boob iyo waxaan oo dhan markay u sheegaan mid baa hadhow imaanaya uma yejiu axaduhum fayaquulu wuxuu dhahayaa maa taragtu hebel kama soo tegin xataa faraqtu baynahu wa bayna maraati ilaa isagay xaaskiisii kala geeyey yaa labadaas baan kala dhex galay reerkaasaan isku diray shaydaan baa ilaa ka adeegtay waxa weeyaan ilaahay kala tageen markaasuu fa yudniihi minhu kaasuu soo dhoweynayaa arbal soo dhowow buu leeya adug markuu soo dhoweeye wayaquulu nicma anta alla maxaa nin tahay buu leeya ninka ninkaa waa adiga nicma anta waa maxay macnaheedu nin ammaan mudan waa adiga fayaltazimhu markaasuu weliba isku dhejinaya acmash baa taa ku daray uraahu qaala bid waxaan u maleeya inuu ku daray nebigu fayaltazimhu saasuu ku soo boodaya ninkaas reerkaas soo fitneeyey dadka dadka ka dhex shaqeeya oo reer iyagoo isku dira oo dad wanaag ku wada jooga ama haddii xataa hawle ka jidho xataa dab kusii daara khayr ma leh laga digtoonaado rawaahu muslim xadiidku imaamu muslim baa iska leh bismi illaahi اraxmaan اraxiim suurat alaaq haddee waxa weeye waa suurat nisa suqra anisada gaaban baa la yidhahdaa waa suuraddii dumarkay gaabnayd suuraddani yaa ayuha الnabiyu nabiyullaahi maxamed calayka الsalaatu wasalaam idaa dallaqtum الnisaaa dumarka markaa furtaan macnaha markaad doontaan inaad furtaan ilaa hadda idaa dallaqtum unisaa dumarka markaa furtaan haddii la dhaho fadalliquuhunna fura haddayba fureen dee waaba fureene fadalliquuhunna waxa weeyaan markaad doontaan idaa aradtu markaad doontaan inaad dumarka furtaan fadalliquuhunna gabdhaha fura liciddatihinna ciddadooda lizamani ciddatihin ciddada xilligay bilaabayaan fura iyo wakhtigaas hadalka hadda waxaa lala khidaabayaa nebiga calayhi salatu wasalaam laakiin waa caam nebiga iyo ummaddiisaba isagaase loo dhawaaqay nebiga yaa ayuha nebiyu tacdiiman lah nebigaa la weyneynaya ummadda qofka u weyn baa loola hadlaa ummaddan iyo dowladdan iyo daldhan baa qof lagala hadla waxa lahaya waa inaad waxaa samaysaan waa inaa waxaa buuxisaan waa inaa waxaa fulisaan waama isagaa wa la waa inaa waxaa samayso adiga iyo waxaa looga jeedaa dadkaada iyo dowladdaada kaa weyn baa loola hadlaa oo ra-iisulqowmka ah dumarka markaad doonaysaan inaad furtaan fadalliquuhunna gabdhaha fura liciddatihin oo waa maxay iyagoo daahira oo aan caado lahayn fur daahirkaadna daahirkaasna aan lagu taabanoo aan lagu arag xaydka ha ku furinina saas baa la rabaa haddii xaydka lagu furo maxaa dhacaya maysan gabadhii furmayn waa furmaysaa ee muddada iyo ciddada ku dheeraanaysaoo intaan dhiiggan jiroo dhan waxaan laga yaaba shan iyo toban beri inuu gaaro intaasoo dhan loo xisaabin maayo way ku dhibaatoonaysa ama iyadoo daahira haddii la furo ciddadii hore uga bilaabanaysa daahirkaa lagu furay waa inaysan isku arag labadan isqabtay leanna hadday isku arkaanna meesha waxaa imaanaysa ciddadiioo dheeraata iyo inay dhici kardho is-araggaas in ilmo guntameen ilmaha isagiina ma oga hadduu ogaan lahaa waxaaba laga yaabaa inuusanba fure fureenba lianna waxa weeyaan mar haddii ilmo meeshii jiraan sidii baa hawshii ninkii u haysataa xiriirkii iyo ilmihii iyo noloshii arrimihii o dhan u haystaan fadalliquuhunna liciddatihinna wa axsu kooba oo dabdiya oo xafidnaada alciddata ciddada ciddadii halla koobo halla kaamil yeelo nasabyadu yaysan isku darmane cidda dambe isguursanayaan iyo ninkii hore ay kala tegayaane saddex qur'i qur'iga imaam shaafici saddex dhiig suulfiqiga aada uga hadla saddex duhri mayaa mise waa saddex dhiig saddex duhri ha hesho daahir baa lagu furay koo weeyaan dhiigga caadada heshay duhri kalea ka dambeeyey dhiig baa misna yimid duhri kalea ka dambeeyey saddexdaas wattaqu llaha mar haddii dumariya la soo qaado inta badan alla cabsidiisaa lala xidhiirinayaa wattaqu llaha alla ka yaaba rabbakum ka yaaba ama rabbakum ah laa tukhrijuuhunna gabdhaha ha saarinina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarinina guryahooda ha ka saarinina markaa kala tagteen intay ciddadu dhammaanayso gabdhihii yaan laga saarin guryihii walaa yakhrujna yanayaysan bixin oo mar haddii la furay meesha fadhima yaal maahee waxa weeyaan waa inay gurigooda ku cidirtarsadaan ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin faaxisho oo mubayinatin cad ilaa camal xun gabadho haddii la timaado zino dee waa la saaraya xad baaba laga oofinaya markaas gabdhihii la furay guryaha ka saarinina guriga igaga soo baxo sandhih iyana yaysan ka bixin guriga ha ku ciddo tirsato waa masaa'il muhiimoo dadku hadda aysan isticmaalinoo inay ciddada ilaaliyaanoo guryahooda ku ciddo tirsadaanoo sidaasa aysan maaragtay iskaalayska daayey qur-aankiina saa u caddaynaya faaxishada waxaa kaloo noqon kadhaa haddii gabadhii ay noqoto mid su'ul kalaam macala shaar dadkii xidhiidka ahaa ee ninka xaggiisa ka soo jeeday mid ku afxun hadday noqoto oo lala noolaan waado haddee saaridii baa markaa meesha imaanaysa xaqii guriga ay deganaan lahayd baa dhacay wa tilka taa iyadaana xuduudullaahi ilaahay xuduudiisa weeye axkaamta ilaahay wey waman yatacadda qofkii tallaaba xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa faqad xaqiiqee dalama wuxuu dulmiyey nafsahu naftiisiibuu dulmiyey isaga naftiisuu ciqaabba u bandhigay wey way dalaaqa wanaagsan qofkii dhaafa goodi baa halkaan ugu jira laa tadri ma ogid ayuha daalib ninka wax furayow laa tadri garan mayse lacalla allaha ilaahay inuu mudan yahay yuxdiu inuu soo darisiiyo bacda daalika dalaaqa dabadeed amraa amar dalaaqa hadhow waxaa laysku boorinayaa saddexda inaan laysraacin oo waaxid mid ku furo dalqa waaxida ama labo maxaa yeelay haddii dalqadihii wax harsan yihiin hadhow waxaa sahlan haddii khilaafkii ka dhex baxo ama dib isku jeclaadaan ama isku fahmaan in dee xal la helayo oo soo ceshan karo ama guursan karaba xataa guur cusub xataa haddii ciddadii dhammaato amaba intay ciddada ku jirta u soo ceshan karo marka lacalla allah lacalla ilaahay inuu mudan yahay lacalla allah lacalla inay dhici karto allah ilaahay yuxdisu inuu soo dirisiiyo bacda daalika amra ee wax la kala har oo dalqadaha israacsiin oo haddee haatan waxa weeyaan hadhow buu qoomoonayaa furniinkii hadduu israacsiiyo amaa saddexdii ma la wada yimid arrin dhammaatay weeye waa isku dhammaatay khalaas khalaas waa maxay waa eber weeyaan waxba ma soo harin saddex buu gabadha ku qabay saddexdiina isaga afkiisa kaga hadlay gabadhaa waa kala tagay suuratu albaqara markaan soo maraynay waa iyada aayaadkii laga qabanayey aynu soo qaadanaynay marka haddau fursad haysaaye ha la kala haro ma diide ha ka samro hadhow yousan intaasuu sheikh ka daba wareegin oo dhihin saddex baan ku furay xal mal ii haya oo mid kale u tago mid kale u tago mid kale u tago sida maalin kasta taagan xal ma leh xaqa markii la rabo xal ma leh xalkeedu waxa weeyaan reerkaa waa kala tegi xataa tankixa zawjan kayrah ilaahay nin kale soo guursato gabadhaas sidaas waxaa qaba salafu saalix jumhuur اlculamaa ala'ima alarbaca afarta madhab culimmadii ka dambaysay khalafkii dad fara ku tiris iyo niman shiicaah oo zaydiye la yidhaahdo baa iyagu waxay qabaan inaysan saa noqonayn haddee si hal ugu raacaya ilaa sayid cumar xilligiisii sayid cumarna waxaan nebigu ogeyn waxa nebigu si kale yidhi si labaad kama dhigi karo ilaa xilligaas bay sidaata kutubtuna waa caddaynaysaa ilmaha sidaa ku dhasho oo dumaradaas saddexda iyo ragga isku furay hadhowtii inta wax kale loo sheeg sheego sidaa laiskuu celiyana xalkoodu caadi maaha lacala allaha yuxdiu bacda daalika amraa fa idaa balaqna markay gaaraan bimacnaa weli ma gaarin bimacnaa qaarabna wey fa idaa balaqna markay gaaraan gabdhihii ajalahunna waa maxay shaarafna ay qaarabna markay u dhowaadaan ciddadii sii go-ay rabto markaas fa amsikuuhunna gabdhihii haysta bimacruufin si wanaagsan oo soo ceshada oo amase faariquuhunna gabdhihii faaruqa bimacruufin si wanaagsan faaruqa waa maxay waaba la furay dee sidaa waa marka hore u fudheen kaga kaga jooga faaruqid kale uma baahna sidaa marka hore u fudheen ya bay sii ahaanayaano ku cidda baxayaan haddii kalena si wanaagsan ku soo ceshada cuqdada iyo colaada iyo dhibaatayna ha u soo ceshanina dhib in la dhibo gabadha in loo soo ceshada maaha faariquuhunna bimacruuf sadaaqii meherkeed waa in la siiyo mutcadii waa in la siiyo shuruudiya wixii maaragtay laysla galay loo oofiyo waka waashiduu markhaanti geliya markii furniinku dhacayo iyo haddaan soo rajiciyeysanasaan markaad soo ceshanaysaan dawey cadlin cadaalad laba u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid a laba qof oo ahlu cadaala ah dadka diintooda iyo ammaanadooda lagu kalsoon yahay ah markhaanti geliy inaa gabadhaas awal qofku ninkaas uu furay soo ceshaday ka markhaanti ahaado ama markuu furayeyba inuu markhaanti u yeelo ilaa hadduu intuu awal furo furniinka la ogaa soo ceshiga markhaanti uusan u yeelino hadhow la arko iyagoo wada jooga dadka shaki baa gelay waxa dhahaya waa iyaga isfurayo maxaa jira markhaanti mar hadduu jira laakiin shakigaas imaan mayo waaqiimu ooga ashahaadata markhaantiga lilaahi ilaahi darti yaa cadaalad qofna ha ugu eexanina ilaahay darti ha bedelinina ha ku darinina yaa kan lagu markhaanti kacayo iyo kan loo markhaanti kacayo midna ha fiirinina daalikum kiinaasbaa yaa laydiin jireeye axkaama baa yuucadu lagu wacdinayaa bihi isaga man lagu wacdinayaa kaana ahaaday yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe waman yattaqi allaha ilaahay qofkii ka yaaba yajcal yeeleen lahu isaga ilaahay u yeeleen makhraja makhraj iyo makaanu bixid baa ilahay u yeelaya wman ytaqi illaaha yajcal lahu mahraja min kulli diiqin mahraja ciriiri kasta ilaahay meelu ka baxuu siinaya min kulli hamin faraja murug kasta faraj baa ilaahay siinaya marka cabsi ilaahay ogow cabsi ilaahay la saaxiib wayarsuquhu ilaahay arsaaqeen min xayu laa yaxtasibu meeluusan malaynayn qalbigiisa aan ku soo dhicin usan garanayn ayaa ilaahay ka biilaya cabdullaahi binu cabbaas baa waxaa nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi saddex baan ku furay xaaskayga cabdullaahi binu cabbaas waa ka aamus ilaa u maleeyey in loo soo celinayo markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi binu cabbaas yandaliqu axadukum midkiin ma tegayaa fa yarkabu uxmuuqatu axmaqnimadiisoo iska korayaa axmaqnimou samaynayaa uma yaquulu hadhowbuu dhahayaa yabna cabbaas yabna cabbaas inta uu furo oo saddex ku furooo wixii oo dhan dhammeeyo buu hadhow wuxuu dhahayaa ibnu cabbaas baan wuu soo weydiinaya wallaahu tacaala yaquulu ilahay wuxuu leeyahy waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wa innaka adigu lam tattaqi llaaha ilaahay kamaadan yaabin falaa yajidu laka makhrajan makhraj kuuma hayo ilaahay maa ka cabsatid oo dalqadaha kale reebtid oo tartiib wax u fudhi wax makhraj aan ku hayo male casayta rabbaka rabbigaa waa caasiday wa baanat minka imraatuk xaaskaadina waa kaa baaintay waa kaa baaintay waa kala fogaateen wey waxaaba la tilmaamayaa aayaddu inay ku soo degtay iyaduna cawf binu maalik alashjaci gaaladu markay wiilkiisa qafaasheen oo nebiga u yimid oo baahi u sheegtay oo yidhi weliba wiilkaygiina cadowgii baa qafaashay hooyadina waa argagaxsan tahay maxaadna amraysaa nebi allow ilaahay ka yaab oo sabir adiga iyo iyadana waxaan idin amrayaa inaad barisaan kelimadda ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah sidii bay sameeyeen hadhow wiilkii baa yimid albaabka soo gargaraacay boqol geeloo wata cadowgii baa inta halmaamay iska seexdeen buu geeli soo didsaday waaba yimid waxaaba soo degtay waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allaahi qofka alla tala saarta fa huwa xasbuhu ilahay kaafigiisa wey ilaahay baa kaafigiisa man fawada ilayhi amrah qofkii ilaahay arrinta u dhiibta ilaahay baa murugtiisa kaafinaya asbaabta inaad la timaadi laguma diidana adoo asbaabtii la imaanaya maaha inaad tawakulkii ka baxday laakiin asbaabta tala saaran mayse haddaa ilaahay tala saaranaysaan xaqa tawakulihi waa idin arsaaqi lahaa sidau shimbiraha u arsaaqo aroortii bay baxdaa iyadoo bog laalan galabtii bay soo caroodaa iyadoo calool buuran xadiidu tirmidi weeyaan taasina wataa ina allaha ilaahay baaliqu amrihi weeyaan amarkiisa mid gaaraya bimacnaa fulinaya kaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala qad xaqiiqee jacala allaahu ilaahay waa yeelay likulli shayin shay dhammaanteed qadaroo qadar baa ilaah u yeelay qadaran miqdaaran macluuman wa waqtan maxduudan dadkan xataa isfuray mid kasta ilaahay baa arsaaqiisa iyo meeshuu ku noolaanayo iyo wuxuu helayo iyo guurka dambe iyo waxaasoo dhan qad jacala allaahu likulli shayin qadaraa halkan waxaa laynoo caddaynaya gabar la furay dumarka la furay oo aan dhiigga caadadaa helin oo maxay la heli waayeen waaba gabdho yaryaroo aan weli gaarin dhiiggaas ama dhiiggiibay dhaafeenoo waa dad waaweyn ilaahay wuxuu yidhi wallaa'i yaisna wallaa'i haween haweenkii kuwii dumarkii yaisna quustay min almaxiidi min alxaydi bay ka dhigantay dhiigga caadada ka quustay oo min nisaa'ikum dumarkiina in irtabtum haddaa shakidaan waxba maaragtay in irtabtum taan mafhuuma leh waxa weeyaan shardi maaha in irtabtum xugunkooda haddaa shakidaan haddaynaan shakinba waxa weeyaan xugunkoodu fa ciddatuhunna gabdhaha ciddadoodu alaaatu ashhurin waa saddex bilood kuwii hore saddex duhri bay ahayd caadada helay oo weliba la furay kuwa hore saddexa duhri waa kuwii la furay bay ahayd kuwa laga dhintay iyagoo afar bilood iyo toban beri baa meel u taalla shaqo kuma leh kuwaanna waa kuwa aan caadada helayno waa saddex bilood wallaa-i dumarka lam yaxidna aan xaydino caadada helin hee fa ciddatuhunna alaaata ashhurin baa iyana taa iyana ciddadoodu waa saddexda bilood oo kuwaana waxaa weeyaan waa waa kuwa yaryar weeye iyana waa saddex bilood kuwa horena waa ka quseenoo waaba dhaafeenba wa ulaatulaxmaali uurarka kuwa u saaxiibka ah dumarka ama haweeneyda xaamilada ah ajaluhunna ajashoodu an yadacna inay dejiyaan weeye xamlahunna uurkooda gabar kastoo uur leh ama ha la furo ama ha laga dhinto waa isku ciddo waa uurka inay dejiso an yadacna xamlahun uurku ama ha dheeraado muddadiisu habeenkaa ninkaa dhintay inuu uur galay waa dhici kadhah oo sagaal bilood ay ka badanay sugto isagoo aan weli la mayrin inay umushana waa dhici ka dhah oo ciddadiiba dhammaatay oo aaska markii laga soo noqdo ciddo baysan ku jirin waman yattaqi illaaha dumar baa haddal soo hadal qaaday waxa weeyaan ilaahay qofkii ka yaaba yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeelaa min amrihi amarkiisa yusraa fuday daalika kaasina amrullahi ilaahay amarkiisi wey anzalahu amarkii ilaahay wey anzalahu ilaahay u dejiyey ilaykum xaggiinna ilaahay baa idiin soo dejiyey waman yattaqi illaaha qofkii alla ka yaaba yukafir ilaahay dhaafeen canhu xaggiisa sayi'aatihi sayi'aadkiisa wa yucdim ilaahay weyneeyeen lahu isaga ajiraa ajarkana u weyneeyeen markii laga hadlay dumarkii la furay dee dad isfuroo isxumaansaday intay ceeb iyo wax isku sheeg sheegi lahaayeen waxaa la leeyahay war waxba ha iska sheeginin oo ninkii inuu gabadhii dacayadeeyo si ragga kale uga cayrsho aan la guursan uu dacayado ku furo markaasaa la soo celceliyey waman yattaqi illaah waman yattaqi illaah waman yattaqi illaah haa war waxaa weeye islaaliya wey mawduuca ha gelinin askinuhunna gabdhaha dejiya min xayu makaan sakantum aa idinkuba degteen oo min wujdikum awooddiinna ah gabdhihii haddii la furay dee meesh guryaha degantihiin oo kale dejiye oo awooddiinna ah nin waa hodan hadduu yahay iyo hadduu mid faqiir yahay ninba awooddiisa walaa tudaruhunna gabdhihii ha dhibinnina ha isdhibinninadan hadda hal dhinac baa looga jeedaay ha ciriiriyinina litudayiquu inaa ciriiridaan calayhinna dushooda gurigii iyo nafaqadii iyo waxaas inaa ku ciriiridaan ilaa looga dhibgeliyo inay ka guuraanoo meesha ka tagaan wain kunna gabdhuhu hadday ahaadaan ulaati xamlin ulaati xamlin uurku waa u saaxiiba gabadha waa la furay uur bay wadaa fa anfiquu biila nafaqeeya calayhinna dushooda xataa yadacna xamlahunna ilaahay uurkooda ka dejinaya xataa yadacna xamlahunna fain ardacna haddayba idiin nuujiyaan lakum idinka ilmihii dhashayna fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ujuurtooda ujuradooda iyo jucligooda siiya nuugmada kharashkeeda siiya laanna ilmaha aabbaha loogu abtiriyaa wa'tamiruu isfara baynakum dhexdiinna bimacruufin wanaag war isku dulqaata isisaamaxa isku ixsaan sameeya sidaas sameeya gabadha hadday dhahdo anigu ilmaha anaa nuujinaya waxnana kaama rabo waa duca qabta hadduu isagu dhaho ilmihii nuuji waxaanu adduunaan ku siinayaa waa khayr qabe khalaas wa'tamiruu baynakum bimacruufin taasina wataa wain tacaasartum haddaa isla cuslaataan waa maxay tadaayaqtu haddaa isla iriir ciriiri noqotaan isciriiridaan oo cusri iyo culays iyo dhibaato oo waa maxay labadii dhexdood ninkii wuxuu diiday inuu gabadhii siiyo kharashka ay ilmaha ku nuujin lahay iyadiina waxay diidday inay nuujiso ilmahan ilaa inuu intaa bixiyo mooyaane ilaa dumar noocaasa waa la helayaa moogta kuwa waxaa laga inay dhahaan waxbana ilmaha kaagama rabo ilmaha ilmaha keliya ilmahooda keliya wax kasta ka jecel yihiin kuwaana inay dhahaan intaan intaa la bixin intaa ka yar kuma haynayo ama kuma nuujinayo saasoo maaha haddii arrintaasi dhacdo wainta caasartu fasaturdicu waxaa u nuujin doontaa lahu zawjkaas aabbaha uqraa haweenay kale dee waxaa lagu hanuuninayaa gabar kale ha u nuujin doonto macnaa ha u nuujiso wey islaan kale ha u raadiyo ilmihii nuujiso wey hooyadii hadday diidday liyunfiq ha bixiyo duu sacatin saca iyo waasac ahaan midka u saaxiibkaa min sacatihi waasac ahaanshihiisa ha ka bixiyo waman qudira qofkii lagu ciriiriye calayhi dushiisa risquhu risqigiisana falyunfiq ha bixiyo mimaa kii ha ka bixiyo aataahu allaahu ilaahay uu siiyey waa wuxuu hayo wax ka bixiyo dadku isku hanti maahe raggu isku mid maahe laa yukalifu llahu ilaahay ma shaqaynayo nafsa naf ilaa maa aataaha wuxuu siiyey ama u dhiibay ilaahay mooyaane sayajcalu llahu ilaahay waa yeeli doonaa bacda cusrin culays dabadeed yusraa fudayd baa ilaahay yeeli doonaa subxaanahu wa tacaala wa kaayin wax tiro badan wax badan oo min qaryatin qaryaa ahla qarya ah baacatad caasiday can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa iyo wa rusulihi rusushiisa alla maxaa magaalo tiro badanaa ilaahay amarkiisa diiday oo rususha amarkoodii diiday waxa dhibaato iyo fitan socoto yaa ilaahay raalli kama ah waa xadgudub oo faxaasabnaahaa aanu markaa xisaabnay xisaaban xisaabkaasoo shadiidan daran oo wacadabnaahaa aanu cadaabnay cadaaban nukro cadaaban oo nukran munkaran la inkiro cadiiman weyn oo yafuuqu tasawur suuraysiba ka sarreeya aan la qiyaasi karinin wixii inay dhaceen baabaa siday xaqiiqa u tahay laga soo qaaday waa xisaabnay xisaaban shadiida wacadabnaahaa waa cadaabnay cadaaban nukra kii adduunka ku dhacay maa kii aakhira waa u dambeeya fadaaqad waxay dhadhamisay oo fadaaqad dhadhamisay wabaala amrihaa amarkeeda ciribtiisa wa kaana caaqibatu amrihaa amarkeeda ciribtiisuna wuxuu ahaaday khusraa khasaaro ayuu ahaaday acadda allaahu ilaahay wuxuu u darbay lahum kuwa cadaaban shadiida cadaab darnaan badan baa ilaahay u darbay ee fataqu llaha ilaahay ka yaaba yaa ulilalbaabi caqliga kuwa saaxiibkaada aladiina ululalbaabkaasoo ulilalbaabkaasoo aamanuu rumeeyo icraabahay ka midta qad anzala allaahu ilaahay wuu soo dejiyey ilaykum xaggiinna dikraa qur'aan baa ilaahay idiin soo dejiyey rasuulan wa arsala baa soo qadaraysaa wa arsala ilaahay wuxuu kaloo diray rasuulan rasuulkaasoo yatlu akrinaya calaykum dushiinna aayaat illaahi ilaahay aayaadkiisa mubayinaatin xaalay tahay tii caddaynaysa xalaasha xaaraanta ka caddaynaysa dikriga horta waa qur-aanka kariimka rasuulkuna waa nebi moxamed calayh isala wasalaam liyukhrija ilaahay inuu saaro nebigana faacil waa ka dhigi kadha liyukhrija rasuulku inuu saaro ama liyukhrija ilaahay inuu saaro aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan min alulumaati mugdiyaasha ilaahay inuu ka saaro mugdiyaasha waa wax tiradii ka batay waa jamac min aulumaati ila nuuri nuurka intii kaana ilaahay u saaro hanuunku waa mid waa mufrad baa laga cabira waman yuumin qofkii rumeeya billaahi ilaahay oo yacmal camal fala saalixan camal wanaagsan yudkhilhu ilaahay geliyeen jannaatin oo tajri i dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abadaa weligeed qad axsana allaahu xaal ilaahay uu wanaagsameeyey lahu isaga qad xaqiiqee axsana allaahu ilaahay waa u wanaagsameeyey lahu axadkaas mankaas risqaa risqiga ilaahay waa u wanaaj waa u waasiciyey waa u wanaajiyey waa waxaan dhammaanin baa looga dhigay allaahu ilaahay aladii allah weeyaan khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba cir allaha abuuray weeye wa min al ardi ardooyinka xaggoodana abuuray midlahunna toddobadaas oo kale halka meeloo qur-aanka laga qaadanayo cir dhulalku inay toddoba yihiin halkan weeyaan waxa weeyaan sabca samaawaatin cir iyada waa la cadday wa min al ardi laakiin midlahunna markii la yidhi dee waxa weeyaan intoo kaley noqonaysaa wamaca daalika xadiid baa soo arooray isaguna caddaynaya man dalama qiida shibrin min alardi taa ka dhula qofkii dulmiya duwiqahu min sabci ardiina toddoba dhul baa loo qorgelinayaa hal taakoo dhula qofkii ku xadgudba wa min alardi milahun yatanazlu lamru amarkaa soo degdegaya baynahunna dhexdooda bayna asamaawaati walardi weeyaan litaclamuu inaad ogaataan ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ilaahay inuu yahay mid awooda wa anna allaaha ilaahayna qad xaada inuu koobay koobaabay bikulli shayin shay dhammaantii cilmaa cilmi ayaa ilaahay shaykaas ku koobay subxaana wa tacaala caalimun bikulli shay wey laa takfaa calayhi khaafiya wax ka qarsoonaanayana ilaahay ma jiraan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab